wax badan oo soo socdaana waa hirgeli doona insha allah dirahayna ugu dambeynta waxaan rabaa inaan ka hadlo halkaa waxaa islaamku u dhawaajiyay wuxuu yihi doorashada inay dhacdo guddiga la magacaabo waxaan u sheegaya dadka reer puntland doorashadu weligeed waxay dhici jirta sideedda january sideedda january laba kun iyo sagaal iyo toban doorasho fiican oo xor ah oo xalaal ah oo kuwii hore ka si fiican baa dhici doonta insha allah haddaad qadarkiina soo ceshataan alxamdulilah haddaad mid kale keysataana waa rabbilcaalamiin guul iyo khayr baan rajeynaa insha allah puntland ha horumarto soomaaliya ha noolaato aad iyo aad baa umahadsanyiin soo dhawaad